إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waxaa la weeraray ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan duleedka degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose walaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa war ka soo saartay dagaallo khasaare lagu gaarsiiyey maamulka hiirshabeelle kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaya gobolkaas meydad hor leh oo ka kooban rag iyo dumar islamarkaana la aasay karfan la-aan ayaa laga helay deegaan ka tirsan gobolka gado kuwaasoo ay laayeen ciidamada maamulka jubbaland gaar ahaan qayb uu watay cabdirashiid janan xaafadaha qaar ee magaalada muqdisho ayaa qarka u saaran in gebi ahaanba laga guuro kadib markii tuugada dadka dhaca ay ku bateen soddon ruux oo ameerikaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday waddanka maraykanka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
warkii oo faahfaahsan waxaa xalay la weeraray ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan jabahadda ka howlgala gobolka shabeellaha hoose ee shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerar la beegsadeen saldhigga buundada sabiid oo ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka weerarkaas waxaa la soo wariyey in hal askari uu ku dhaawacmay walaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa war ka soo saartay dagaallo khasaare lagu gaarsiiyey maamulka hiirshabeelle kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaya gobolkaas haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya maalmihii lasoo dhaafay gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxaa ka dhacayay weeraro ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolkaas waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo waraysi siiyey idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka ugu horreyn sheekha ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee ka jirta walaayada si guud walaayada islaamiga hiiraan alxamdu lilah ilahay baa ku mahadsan subxaanah wa tacaala dadku waxay ku nool yihiin nimco iyo khayr amni iyo caafimaad markii loo eego wadciga hadda iyo waaqica aan joogno iyo xaaladda sida ay tahay al-aan culays ma jiro ha jirto in roobabka yaraadeen biyuhu yaraadeen beeruhu aysan badar lahayn haddana ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa ayaa la haystaa marka si guud wilaayada haddeer wakhtiga hadda ah wixii mustaqbal ana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka sugaynaa naxariistiisa tirada badan al-aanna culayska weli ee waa u sahlan yahay sidoo kale sheekha ayaa ka hadlay weeraradii ugu dambeeyey ee ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gobolka hiiraan ilaahay baa ku mahadsan subxana wa tacaala asaabiicdan dambe ee cadowgu wuxuu isku dayayey dhaqdhaqaaq nafle caalinimo ah wixii hadda u dadambeeyey usbuucan iyo usbuucii ka horreeyeyba waxaa dhacay oo u dambeeyey kii dhacay dagaalkii ka dhacay matabaan iyo inta u dhexaysa qabno ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala dhammaantood ilaahay cadowga waa jebiyey kii ugu khasaaraha badnaana wuxuu ahaa ka dhacay oo bakhtigii dadkii ilaahay la dirirayay subxaana wa tacaala lasoo dhigay meelihii shareecada lagu maamulayay maraayad ay ka taagnayd kuwoodii kalena waa jabeen in badanna waa ka bakhtiday in badanna waa ka dhaawacantay ayaguna qalbijab ayay ku nool yihiin iyo nolol xumo guushaas iyo khayrkaa la helayna waa mid ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacala xaggiisa ka timid marka si guud waa dhaqdhaqaaq aysan waxba ugu qabsoomin la dhihi kare waa ku khasaareen isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ku hadlay sababta keentay in ciidamada dowladda federaalka ay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan degmada matabaan iyo deegaanada hoos yimaada runtii waxaa jiray tawasuc iyo horumarro xagga mujaahidiinta ah oo gaaray meelo aysan horay u joogin markii loo fiiriyo wilaayada islaamiga hiiraan wilaayadu waxay maamushaa laamiga dheer oo isku xidha koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya dhulkaa la tegey waxaa kala go'an dhulka loo yaqaano beled weyne iyo dhuusamareeb iyo guraceel baa dhexda ka kala go'an cadowga marka waxay dareemeen culays aad u weyn oo runtii ayaga markay u fiiriyaan caqabad ku ah kumana ay farxaayaan mana aqbalayaan in shareecada ilaahay iyo dadkeeda ay halkaas gaaraan tawasucaas yimid ayuu ka yimid ama ka dhashay rafrafashada cadowgu maalinkaas horena waxay ahayd iyo maanta meeshay wax ka dhaceenba farqi uma dhexeeyo waa duulaankoodii koowaad bu iskudaygii hore waa tii deed gaarigii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku asiibay ee wixii loogu talagalay oo loo diyaariyey asaga iyo wixii saarnaana ay halka ku tageen ee weli marka meeshii bay nooc go'doon ah bay yihiin ilaahay subxaanahu watacaala waa fashiliyey inta dhimanna alla waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala inuu sidaas kor u fashiliyay amaa waxa keenay qadiyadda waa inta aan sheegay oo ah in mujaahidiintu gaareen meelo aan horey loo joogin oo runtii xitaa istiraatiiji ah sida laamigi in uu ka go'an yahay dhexda oo cadow isu dhaqdhaqaaqi kara aanu jirin ee halka marka hore ay adeegsan jireen ama ay mari jireen dhulka u dhexeeya dhuusamareeb iyo beled weyne walaayada waxaa ka jira horumarro ballaaran oo dhinac walba waxaana ugu horreeya dhanka dacwada sheekh guuleed abunabhaan ayaana ka warramaya arrimahaas allah ku mahadsan subxaanahu watacaala dacwadu waxay maraysaa meel fiican ummadduna ilaahay ha barakeeye waxaa ka muuqda hanuun iyo muxuu ahaa in ay doonayaan dadka inay diintooda bartaan hadday gabdha yihiin iyo hadday rag yihiinba marka si guud maraakistu waa camiran yihiin madaaristu waa camiran yihiin masaajiddu waa camiran tahay ummaddana nashaadkeeda dacwigihii aad buu u fiican yahay ee ragga ducaadda ahoo ka shaqeeyana ilaahay tabaaraka wa tacaala ajrigooda ha badiyo ee waa dadaalayaan iskudaygooda iyo muxuuha ilaahay wixii ayaga uu baray oo ay gudbinayaan iyo dadaalka ay samaynayaan ee waa ugu mahad celinaynaa ee dadka maraakista ee jooga ama masaajidda camira oo xalaqaadka dhegaysta oo ayaguna nashaadka tirada badan uu ka muuqdana runtii si gaar ah ayaan ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala u leenahay abaalkiinna ha badiyo si kastaba ha ahaatee maalmihii ugu dambeeyey waxaa gobolka hiiraan ka dhacayay weeraro ka dhan ah dowladda federaalka waxaana weerarkii ugu dambeeyey lala beegsaday kolonyo uu la socday guddoomiyaha gobolka hiiraan kaas oo sababay khasaarooyin kala duwan iyagoona dagaalkii ugu dambeeyey saddex askari meedoodkooda uga cararay goobtii uu dagaalku ka dhacay meydad hor leh oo ka kooban rag iyo dumar islamarkaana la aasay karfan la-aan ayaa laga helay deegaan ka tirsan gobolka gado kuwaasoo ay laayeen ciidamada maamulka jubbaland gaar ahaan qayb uu watay cabdirashiid janan mahad ayaa ka waramaya ninka magaciisa loo yaqaan cabdirashiid janan oo horey wasiir amni uga soo noqday maamulka jubbaland ayaa lagu eedeynayaa inuu gobolka gado ka geystay xasuuq daran oo aan horey loo arag cabdirashiid ayay helada dadkan la xasuuqay ku eedeynayaan inuu si arxandarro ah uga dilay saddex rag ah iyo qof dumar ah kuwaas oo uu dilkooda u adeegsaday xarko iyo dhar uu ku marjiyee isagoona afka iyo indhaha ka sharooteeye wuxuuna iyagoo qaaqaawan oo uu qofkii dumarka ahaa u kormariyey ku duuga god waraabe oo kale sida ay sheegayaan ehelada intaas kadib ehelada dadkan la xasuuqay ayaa ka soo bixiyey halkii uu ku duugay iyagoo markii dambe xabaal caadi ah ku aasay waana kuwan iyagoo arrintan si faahfaahsan uga hadlaya argihii waa kuwaan aan jarnay iyo dharkii dhiigga lahaa xargihii waa kuwaan waan jarna xargihii gacmaha ku xidhnaa lugaha oga xidhnaa maragga ahaayoo lagu marjiyey dhiiggii bay leeyihiin afka sharootaal ka saarnayd indhaha waa laga sharooteeyey aniga iyo wiilkan walaalkay aha iyo dhowr qof oo kalea meydka aragnay xargihii waa kuwaa dharkii waa kuwaan lagu marjiyey waan hayaa ilaa iyo haddeer way ii yaalleen markhaati weeyo sidoo kale ehlada ayaa iyagoo dul taagan xabaalwadaaradadii uu cabdirashiid janan ku aasay dadkii uu laayay waxay codsadeen cadaalad iyagoo sidoo kale ka sheekeeyey xasuuq kale oo uu geystay ninkan ay hadda ka cabanayaan
ninka la yidhaahdo cabdirashiid xasan cabdinuur dad badan buu laayey waxaan arkaynay nin la yidhaahda baashi oo gabar walaashay ahaa ay dhashay oo toddobadii duhurnimo lagu dilay barabaraha doolow lagu dilay oo lagu kor istaagay maydkiisi oo la yidhi lama duugi karo hal saacoo habeennimona la geliyey godka yaan u taagnayn nin la jiiday oo harqaanlo ahoo miskiin ah oo maydkiisii asagana jiidis nafta looga qaaday oo harqaanlo ahoo miskiin ahoo hilibkiisi mxaaqabrigiisina hadda qofkii u baahda waan geyn karaa siliski baa lagu duugay lafihii baa isku soo haray iyo siliski yaa lagu duuga waxaan marka codsanaynaa oon tusaynaa qabridii sidai annagoonna been ka sheegaynin xabaadalawaradeedki maxay ahayd ragga asaga aha iyo gabadha ayada aha iyo dadka iyada ahayd la geliyey baan tusaynaa cadaaladda sidoo kale nin oday ah oo ka mid ah ehelada dadkan la xasuuqay ayaa ka sheekaynaya qaabka dadka loo dilay iyo sidii loola dhaqmay markii ay dhinteen daarow cabdilla asoos waxaan horay uga dacwoon jira haddana ka dacwoon hayaa ninka la yidhaahdo cabdirashiid la yidhaahdo indha korayna ku magac dheer yaan ka dacwoon hayaa waxaa weeye afar qof afar qof oo midoob gabar tahay oo dhadi ka tahay saddexda kalena ay rag yihiin oo mid macallin yahay midna sheekha yahay midna nin ka midahoo dhallinyaro ay yahay yo isku goob ku gowraca isku goob yo ku gowraca oo ku dila isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu yidhi waxaan kufri iyo islaan midna lagu arag laguna maqal laguna arki doonin buu ku soobiyey ma xabaalin uma qaylinin uma waxaynina afartoodiibuu inta meel god dhurwaa'a oo goof ahaan ahoo duleesha inta saddexdii ragga ahayd inta isgarabgeliyey buu gabadhii oo kurtood afartuba ay qaawan yihiin buu gabadhii oo qaawan yuu korka ka saara ahy ma la arag mana la maqal kufr iyo islaan nolol xaaraanku qaawiya iyo xalaalku qaawiyaaba kufr iyo islaamba naag nool oo la qaawiya waa la arka laakiin qof dhadig ah oo haween ah oo nool oo dhintay oo meyd ah oo la qaawiya lama arag kufrina laguma arag islaamna laguma arag lagumana maqal lagumana maqli doono cabdirashiid janan ayaa marar badan sidan oo kale u xasuuqay dad kale oo fara badan waxayna arrintan ku soo aadaysaa iyadoo maamulka jubbaland oo uu ninkan horay wasiir amni uga soo noqday loo haysto xasuuq ay ka geysteen tuulada qudus oo hoos tagta magaalada kismaayo
xaafadaha qaar ee magaalada muqdisho ee qarka uu saaran in gebi ahaanba laga guuro kadib markii tuugada dadka dhaca ay ku bateen maxamed ciise ayaa faahfaahinaya dadka shacabka ah ee degan degmada holwadaag gaar ahaan xaafadda balaagsi ee magaalada muqdisho ayaa habeen weliba waxay si joogto ah ula kulmaan dhac joogto ah oo ay u geystaan askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dadka xaafadda balaagsi ayaa xilligan la kulmay cabsitii ugu darneyd oo mararka qaar ay halis u gasho naftooda iyadoona qoysaska qaar ay qarka u saaran yihiin inay isaga guuraan xaafadaha ay ka degan yihiin degmada holwadaag kadib markii ay u dulqaadan waayeen dhaca aan kala joogsiga lahayn oo habeen iyo maalin ay kala kulmayaan askarta dowladda federaalka dhacu kuma koobno waqtiyo fogfog balse dabley ku libisan dareyska ciidanka ayaa dhac joogto ah u geystaan haween weliba mana jirto cid isku xilqaantay amni xumo tii ugu darneyd oo halkaasi ka jirta qaar ka mid ah dadka la dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in agabyada laga dhacay ay ka mid yihiin dahab kombiyuutar iyo teleefoono waxayna si cad u sheegeen in ciidanka booliiska dowladda federaalka ay ku fashilmeen amniga xaafadahan islamarkaana aysan jirin cid ka warqabta dhacdadan joogtada ah loo geysto xalay abbaara sagaalkii bara waxaa noo soo dhacay tuugo hubaysan otoorooyo iyo istoolada ku hubaysan oo gurigaan qof kasta qofka arkaa hadda uu garan waayey meeshay ka soo galeen oo casri ah dabcan adigu sagaalkii sac baray soo dhaceen saddex teleefon oo waaweyn kombyuutar dahab siddeetan garaana alaaba agabyo kaloo tiro badan ay qaateen dadkii ilmihii qalqaliis ay ku rideen xilli dambey ahayd oo xilligii sagaal saaci bar oo hurdada ugu fiicin oo qofka dhadana ka seexanaya ahayd dhibkaasoo weliba aan ku cusbayn xaafadda oo hadda gurigaygan maanta xalwa ka dhacay aan ahayno midka iga dambeeya iyo midka dhinaca igu haya intaba ka dhaca ayaa ka jira waxaan rabnaa maadaama aan fursad u helna maanta inaan ka hadalno oo gaarsiino ummadda in dadka soomaaliyeed degan howlwadaag iyo dadka soomali muqdisho degan in lagu baraarugo barnaamijkan dhanka kale caasho qadar oo ka mid ah dadka ay ugu galeen gurigeeda ayaa tiri tuugadu waxay inoogu hanjabeen gurigii ay wax ka waayaan inay kufsan doonaan hubka ay wataan waa hub sharciyaysan sanad kastana gurigayga canshuur ayaa laga qaadaa amnina ma haysto ayay tiri
tuugadan calashaan kuwa hadda maanta bilowday ma aha waa kuwa muddo soo jiitamaayona daba socday maxay aheedeen waxay sameeyaan hal gurigana maanta dhex taaganaa bes maaha waxaa albaabo badanoo ka soo wada horjeedaya annagoo dariskaa way noo soo wada galeen xilyo aan la filayna soo galaayaan waana dad rag hubaysan oo maxay aheedeen xilli dambe kuu soo galaayo marka tuugada annaga dhibaato badan awalba horta maalin cad annaga maalin cad awalba tuug waa qabnay oo xaafad ahaan ka holwadag ahaan naftay noo keeneen maalintii annagoo dhibkii qabnay ayaa haddana habeenkii noogu dareen qaadashada waxaa nooga daran guryihii ay wax ka waayaan waxay isku dayayaan jirkeeni cirdigan inayna kufsadaana isku dayayaan guri ay wax ka waayaan waxay isku dayaan gabdha hadday ku jiraan inay kufsadaan xoolo iyo maal annaga ilaaha u qabnaa taas waxaana dhibaya oo nagubaya maanta aan idaacadahan u hortaaganna waa nafteenni maal annaga ma raadinayno waxay qaadaan ha qaadan tuugadaan hadday wax kaa waayaanna wax haddaad ahayn jirkaagaa u maqanay leeyihin waxaana gubaayo oo maanta isku kala soo saara annaga waa jirkeena u cabsanayna inayna kufsadaana hasinka ugu jirno bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ciidanka dowladda federaalka waxay kala kulmaan tacdiyaad dhan waliba ah warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacada islaamiga alfurqaan soddon ruux oo amerikaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday waddanka maraykanka ugu yaraan lix ruux oo maraykanah ayaa lagu dilay afar iyo labaatan kalena waa lagu dhaawacay toogashada oo ka dhacday goob xafladaha oo ay isugu yimaadeen dad badan waxayna ahayd xaflad loogu dabaaldegaya maalinta madax bannaanida ee maraykanka mar qura waxaa isbedelay jawiga goobta ee munaasabadda ka dhaceysay waana gobolka elenios ee dalka maraykanka iyadoona la arkayay dad badan oo maraykan ah oo la baxsanaya naftooda goobjoogayaal la hadlaya wargeyska fox news ee kasoo baxa maraykanka ayaa waxa ay u sheegeen inay indhahooda ku arkeen dad badan oo isugu jira kuwa dhintay iyo qaar la dhaawacay waxaana lagu soo waramayaa in fuliyaha weerarka uu baxsaday warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inagaynta